waayahay aad baad aad baad u mahadsan tihiin waxa weeye musiibo dabiici ah baa ka dhacday magaalada caluula jimcada dhoweed baa qoorigii kusoo fatahay qooriga caluula wuxuu ka mid yahay qooriyada ugu waaweyn soomaaliya marka dhinacii uu badda kaga diri jiray baa waxaa ka samaysmay bacaadkii baa isu tegayoo buur noqday ciiddii xeebta ah dabeeshii sababtoo ah duufaan ku dhufatay sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankii oo jabaala iyo meeg la yidhaahdo baa dhirtii oo dhan la tagtay xeebta iyo agaarkeeda ahaa oo bacaad celinta ahaa qoorigii markaa dhankii magaaladuu soo jabsaday magaaladii buu soo galay guryo badan buu waxyeeleeyey arrintan waa la soconnaa xukuumaddii waa la socotaa madaxweynihii waa amray wasaarad ahaan waxaan diyaarinay koox khubaro ah oo aan dhaqso u tegi doono daraasad dhabana kasoo samayn doono insha allah
waa garta marka khubaradaasi maxay isugu jirtaa maxay yihiin tallaabooyinka la qaadayo
laba arrin weeye midna waxaa loo baahan yahay dad cilmiga badda yaqaan tusaale waxaan diyaarinay nin marine engineer ah iyo marine architecture ah oo waxay ku takhasuseen ee yiraa oo yaqaanaan badda iyo dhismayaasheeda qooriyada marsooyinka waxyaalahaas oo dhan nin kabtan markab ahaan jiray oo isna teedhka iyo mawjadaha iyo sida loo jabiyey iyo loo cesho iyo nin cilmiga badaha ku takhasusay kulligood waa reer puntland puntland bayna ku sugan yihiin meelo kala duwan bay joogaan iyaga baa isugu yeernoo sugaynay mar horaan tegi lahayn daraasad technical oo rasmi ah bay diyaarinayaan insha allah wixii waxaan keenay sida looga hortegi karo iyo waxa xalkama dambeys ah tiam kalaa jira iyaduna wasaaradda arrimaha gudaha oo iyaguna dadkii wixii gaaray iyo qiimeyn doona oo fiirin doona marka dadaalo badan waa socdaan insha allah waa karta war marka laga yimaado wasiir maadaama wasiir kalluumeysiga aad tahay dhinaca kalena dee deegaankaasaa kasoo jeedayoo lagaa soo doortay marka maxaad kala socotaan xaaladda deegaankaasi inta badan gobolkaasi gadafo waxaa la lahaa waa deegaanada gaariwaaga ah ee xukuumadihii kala duwanaan arrimaha bulshada aysan gaarsiin dadka u baahnayn sida caafimaadka waxbarashada sidoo kale goobihii stationka marka muxuu yahay qorshaha gobolkaas
xukuumaddan puntland oo dhan waa isugu mid si siman bayna uga shaqaynaysaa tan aad tiri arrimaha bulshadaoo kale wasaaradda waxbarashada dhowaan waxay ii sheegeen in dugsi sare ay ka dhagax dhigi doonaan magaalada caluula dugsiga sare oo bareedha iyo baar gaalna ay extation ku samayn doonaan xidin doonaan wadadii la fagorayo hadda gacantaa lagu hayaa hay-adda tis balasa dhismo ku wadoo socota tiimam kala duwan oo tegay waa jiraan hadda marka dabcan afartaa bilood oo xukuumaddu shaqaynaysay waxaa la odhan karaa meelo badan bay gaartay oo laamigana ka leexsan iyo magaalooyinkaasoo ka ah marka dadaalku ma yara insha allah annaguna waa tegaynaa dhowaan horeyna waa u tegi lahayn waktigaa suuro geli waayey marka hadda waa ku qasbannahay oo deg deg baan u tegi doonaa insha allah wallahi waxaan leenahay dadku waa dadkeeni deegaanadu waa isugu wada mid puntland oo dhan baan u wada adeegnaa baahiyada dhabka oo meel kasta ka jirta waa ognahay xukuumaddan cusub qorshayaal howleed bay samaysatay oo sanadla ah fulintoodiina waa la wada galay madaxweynihii waxaa ka go-an inuu dalkan dhaqaale abuur loo sameeyo shaqo abuur loo sameeyo maalgelin loo raadiyo waxaasoo dhanna waa lagu waa lagu howlan yahay ku talagalkoodii iyana gacantaa lagu hayaa dadku ha sabureen insha allah dadaal iyo horumar badan waa waa waa wadnaa wasaarad ahaan waan isku wadnaa ma odhan karna boqol kiiba boqol waxaasaan qabanaynaa oo wax wanaag keliya ah waxaan ku qasbannahay kalluumaysigii sharci darrada inaan la dagaalano muddadii aan joognay hadda ilaa toddoba dooyood baa soo qabanay oo aan ganaahnay oo weli marka qorshayaal badan waa jiraan dadaal madaxweynihii wada waa jiraayo aan wadno oo ah inaan samayno ciidanka la dagaalanka kalluumaysiga sharci darrada iyo ilaalinta xeebaha magaalo kastoo xeebeedana la geeyo la dejiyo si kalluumaysiga sharci darradii loola dagaalamo badihii loo ilaaliyo xeebihiina loo ilaaliyo